waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
waddamada ingiriiska iyo faransiiska ayaa ku dhawaaqay qorshe cusub oo tijaabo ah kaas oo dadka qaxoontiga ah ee si aan sharciga waafaqsanayn faransiiska uga soo raaca doomo yaryar kadibna sidaa ku soo gala ingiriiska ay dib ugu celinayaan waddanka faransiiska taas beddelkeedana ingiriisku waxa uu faransiiska ka aqbali doonaa dadka magangelya doonka ah ee si sharci ah loo hubiyey inkasta oo ay labadan waddan isla qaateen qorshahan tijaabada ah ayaa giriiguna dhinaciisa ka qaatay tallaabo gebi ahaanba tan ka duwan isaga oo qorshaynaya in uu dhammaanba joojiyo magangelyadoonka ka soo gelaya meelaha qaarkood warbixintan oo sam algaliib u soo diyaariyey s b s news ayaynu ku faahfaahinaynaa ra-iisul wasaaraha britain kier starmer iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel micron ayaa soo bandhigay waxa ay ugu yeedheen mashruuc tijaabo cusub ah oo ku saabsan dib u celinta qaxoontiga doonyaha yaryar ku soo gala waddankiisa markii ugu horreysay dadka qaxoontiga ah ee ku imaanaya dooni yar ayaa la qabanayaa dibna loogu celinayaa faransiiska muddo gaaban gudaheed iyada oo beddelkeeda qof kale oo magangelyadoon ah loo oggolaan doono inuu halkan ku yimaado jid sharci ah oo ammaan ah lana hubiyey iyadoo la marinayo baaritaanno amni oo adag waxa ayna u furan tahay oo keliya dadka aan hore isugu dayin in ay si sharci darro ah u galaan ingiriiska ayuu yidhi qaabkaas ay labada waddan ku heshiiyeen waxaa lagu tilmaamaa qaabka hal qof ha soo galo hal qofna ha baxo ingiriisku waxa uu waddankiisa ka saari doonaa dadka ku soo gala si aan sharci ahayn beddelkeedana wuxuu aqbali doonaa magangelyadoon la hubiyey oo ay ingiriiskana u joogaan qoys ay isku xidhan yihiin mashruucan ayaa la filayaa inuu bilaabmo toddobaadyada soo socda inkasta oo bilowgan hore ay tirada dadka la celinaya hoosaynayso ilo xogagaala ayaa sheegaya in ku dhowaad konton qof toddobaadkiiba la celin doono taas oo u dhiganta laba kun iyo lix boqol sannadkii tiradaas oo aad uga yar in ka badan shan iyo soddon kun oo soo galootay oo cusub oo la diiwaan geliyey laba kun iyo afar iyo labaatankii iyo in ka badan iyo in ka badan aan idhaahda ee kow iyo labaatan kun oo sannadkan oo keliya soo galay ujeeddada qorshahan laga leeyahayna waa in ay dadku ka cabsadaan ama ka waantoobaan soo gelidda ingiriiska master macron ayaa sheegay in kuwa tahriibinta ka ganacsada ay ka faa'iidaysteen daldaloolo ka jira dhinaca sharciga oo ay sababtay barnaamijkii brexit waxay ku soo ururaysaa tan iyo muddadii brexit ingiriisku midowda yurub lama lahayn heshiis dhinaca socdaalka ah sidaa darteed kuwa isku dayaya inay gudbaan waddo kale oo sharci ah ma haystaan mana jirto hab dib loogu celiyo markii ay gudbaan kadib xaaladda hadda jirta waxa ay dhiiri gelisaa in dadku isku dayaan inay gudbaan tanna waa wax ka soo hor jeeda wixii brexit ballan qaaday ama ujeedkiisu ahaa ayuu yidhi wuxuuna intaas ku sii daray in brexit ay sharcigii ka dhex abuurtay meel bannaan waxaan si gaara ugu baahannahay in aannu jawaab celin u helno brexit taas oo ah in dadka britishka ah loo sheegay been ah in dhibaatadu tahay yurub haddaan si fudud u idhaahdo dhibaatadu waa brexit iyo docfaruurka sharciga ah ee ay reebtay ayuu yidhi dhinac ahaan taageerayaasha qorshahan ayaa waxay arkaan in shirkan yahay dib u noolayn lagu sameeyey iskaashigii ingiriiska iyo faransiiska oo intii brexit ka dambaysayba muran ku jiray dhinaca kale dadka dhaliilaya qorshahan ayaa isweydiinaya in ay tani tahay istus iyo afka baarkiisa toban sano oo lasoo dhaafay in ka badan saddex iyo lixdan kun oo qaxoonti ah ayaa dhintay ama la waayey iyagoo isku dayaya inay galaan ama gaadhaan yurub tirada oo laga diiwaan geliyey barnaamijka dadka la waayey ee hay-adda i o m ayaa weliba laga yaabaa inay ka yar tahay tirada runta ah maadaama ay jiraan baa layidhi meelo kale oo badan oo laga gudbo oo aan la hubin maranbiyoodka badda mediteraneanka ayaa isaguna ah mid si gaar ah u khatar weyn iyada oo sannadkii kii la diiwaan geliyey in ka badan kun oo qof oo dhimasho iyo waayid u dhexeeya sannadkii kii oo keliya ayaa waxaa dhintay in ka badan oo qof taasoo ka dhigtay sannadkii ugu dhimasho badnaa falanqeeyo arrimaha socdaalka ah oo magaciisa la yidhaahdo mini quibas oo ka tirsan oxford migration observatory ayaa yidhi The real question here is how many people can be sent back. It's a question of scale. If
su-aasha dhabta ah waa inta qof ee dib loo celin karo waa su'aal tirada ah haddii badanka dadka doon yar ku soo galaa si deg deg ah loogu celiya faransiiska waxaa suurtagal ah in ay saamayn ka hortag ah yeelato mar kalena waa arrin dhiirigelin ah ma raaci doontid doonni aad kumanaan doolar ka bixiso haddii aad og tahay in aad ugu badnaan laba maalmood gudahood ku soo laaban doonto isla xeebtii laakiin haddii tirada dadka la celinaya yar tahay way adkaan doontaa in ay saamayn yeelato waxay uun ku soo ururaysaa tirada dadka ee la celinaya ayuu yidhi wuxuu kale oo sheegay ama tilmaamay in ay doonyahan yaryar ee sida isdabadjoogga ah loogu soo gudbayaa ay ka dhasheen iyadoo hore loo xakameeyey meelihii kale ee dadku ka soo bixi jireen iyo gaadiidkii xamuulka ahaa ee ay soo raaci jireen A lot of people are actually arguing that the emergence of the small boat uh, route
dad badan waxa ay ku doodaan in bilowgii doonyahan yaryar ee soo bilaabmay iyo kii oo dabadeed sii batay ay ka bilaabantay adkayntii dekedaha si looga hortago soo raacidda gaadiidka xamuulka ah waxaa markaa dadkii ku adkaatay in ay u soo gudbaan hab kale taas oo baahidii doonyaha sii kordhisay dabadeed xeerkan cusubna keentay ayuu yidhi intaas oo dhan kadib dooniyihii weli way soo qulqulayaan dadka doonyaha ku imaanaya badankoodu waxay ka soo jeedaan waddamada suuriya afghanistan iyo suudaan iyadoo oo ay weliba sii kordhayaan dadka ka soo tahriibaya galbeedka iyo waqooyiga afrika badankoodu waxay soo safreen kumanaan kilomitir iyagoo inta badan hore ugu guuldaraystay meelo kale oo yurub ka mid ah oo ay rabeen inay iska dhiibaan dadka intaas soo socday ingiriisku uma aha meel ay ikhtiyaar dambe u haystaan inay kaga sii gudbaan ee wuxuu u yahay rajadii ugu dambaysay waxay qaaradda yurub kala kulmeen waayo aragnimo xun waxay isku dayeen inay magangelyo ka helaan meelo kale ama ay degaan meelo kale balse ma ay helin degitaan sharci ah ama may helin noloshii ay filayeen xaaladdaasoo kale ikhtiyaarkaaga kale ihi waa inaad sii socoto uun haddii aad yurub sii dhex socotana meesha ugu dambayntii aad gaari doontaa waa xeebta waqooyi ee faransiiska ingiriiskuna waa meesha keliya ee ka sii dambaysa ayuu yidhi haddaba si aan u fahamno sida xaaladdu halkan ku soo gaadhay bal aynu dib u raad qaadno sooyaalka dagaalkii suuriya ee dhacay kii waxa uu horseeday dhibaatadii ugu weyneyd ee qaxoontiga yurub muddadii ka dambaysay dagaalkii labaad ee adduunka iyada oo dadka barakacay ay gaadhayeen afar iyo toban milyan oo qof hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga u n h c r waxa ay sheegtay in in ka badan hal milyan oo suuriyaan ahi ay soo galeen midooda yurub kadib bilowgii dagaalkaas duulaankii uu ruushka ku soo qaaday ukrain kii wuxuu sida oo kale horseeday mawjad qaxoontiya oo taas la mida sida qaramada midoobay ay sheegtay in ka badan lix milyan oo qaxoontiya oo ka soo jeeda ukrain ayaa laga diiwaan geliyey yurub taas oo ka duwan tirada qaxoontiga ka soo gala bariga dhexe iyo afrikaba kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa arrintaa dhaliilay maanta yurub waxay mar kale ku adkaysanaysaa dariiqeedii hore griigu waxa uu qorshaynayaa inuu joojiyo gebi ahaanba dalabka magangelyo ee dadka ka soo gala libiya iyo waqooyiga afrika wasiirka socdaalka griiga thanos blevris ayaa yidhi hadda laga bilaabo meesha keliya ee socdaalka sharci darrada ahi ku geynaya waa xabsi ama waa inaad ku laabato dalkaagii fariintu way caddahay iska joog meesha aad joogto halkan laguguma soo dhoweynayo ayuu yidhi master blervis waxa uu ku doodayaa inay tallaabadan kaga hortegayaan waxa uu ugu yeedhay duulaanka laakiin kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka digay in sharcigaasi jebinayo sharciga e u-da waa midooda yurube iyo kan caalamiga ahba iyada oo sharcigaasi dadka ka qaadayo xaqa ay u leeyihiin in ay magangelyo raadsadaan warbixintan waxaa s b s u soo diyaariyey asaama algaliib
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho